golaha imaamiyada iyo muwaaxidiinta ee dalka ee marka magacooda lasoo gaabiya loo yaqaan c a b k ayaa kulan ee warbaahinta ay kula hadlayeen magaaladani mombasa waxay ku bogaadiyeen madaxweynaha dalka doctor william samoy ruuto amarkii uu ku bixiyey in meesha laga saaro ciidamada gaarka ee loo yaqaan scu kuwaasi oo uu ku eedeeyey madaxweynuhu inay ka dambeeyeen faldambiyeed iyo weliba sidoo kale khaarijinta dileel sharci daraa sheekh maxamed door oo ah xogayaha guud ee golaha imaamiyada ee muwaacidiinta ee dalka ayaa waxa uu sheegay in go-aankaasi uu ku ammaanayo madaxweynaha
na kutapendelea sana serikali ikiongozwa na, na, na rais wetu Dr. William Samoei Ruto baada ya kukidisbendi hiki kitengo ambacho kitengo cha polisi ni kulinda wananchi, sio kupoteza na kuua wananchi. Sasa twamwomba rais wetu Mheshimiwa Dr. Ruto ende hatua mbele zaidi kwa kututafutia wale ambao waliopotea, ili waregeze ama wazazi na familia waambiwe, kijana wenu, mume wako, baba yenu ameshafariki au tuambiwe yuko hai yuko kitengo cha polisi eneo gani goobta ay shirkan ay golaha imaamiyada ee muwaacidiinta ee dalka ay ku qabteen ayaa sidoo kale waxaa ku sugnaa dhibbanayaasha ehelkooda ku tumeeya inay ku maqan yihiin ilaa haatan laamaha ammaanka ee dowladda waa kan mbwana bakari oo wiilkiisaoo lagu magacaabi jiray bakari mbwana bakari oo afartan sano jira xaafadda likoniya magaaladani hombaasa rag uu ku tuhmayay inay ahaayeen ciidamada ammaanka ay gurigiisa ay ka kaxaysteen isagoona ugu baaqay madaxweynaha cusub ee dalka iyo weliba sidoo kale laamaha ammaanka inay kala shaqeeyaan in qoyskaasi ay dib u helaan wiilkooda Leo kulingana ile kauli ambayo jana tuliipata kwenye habari ni kwamba tasema, mheshimiwa mpendwa wetu rais mpya bwana Samuel Ruto, kwamba kuna kikosi ambacho kwa kifuatilia fuatilia watu na kuwaua ovyo ovyo, ametubulia mbali. Nilivyosikia hivyo, kwanza nilisema alhamdulillah, naomba pia naye mtoto wangu awe nini katika grupu ya wale ambao wataachiliwa. Basi tukirudi hapo nyuma, huu mwaka ni wa pili na miezi kadha iliyopita, kuna wale ambao walipatikana wameuawa. Mimi mwenyewe na huyu mwanangu hapa tulikuwa majukumu, hakuna ambapo mochari tulikosa kufika mpaka fika kumtafuta mwanangu, lakini hakupatikana.
ugu dambeyntii sheekh maxamed door xogayaha guud ee golaha imaamiyada iyo muwaacidiinta ee dalka ayaa waxa uu u hambeliyey taliyaha cusub ee waaxda damabaarista amiin maxamed ibraahim isagoona sheegay inuu ka rajeynayo in shaqooyin aada u wanaagsan uu qaban doono
kiongozi uh, aliyepewa wadhifa upya bwana Amin Mohamed uh, mwanzo tunaamini ya kwamba kulingana na experience yake alio al, alionayo hata akafikishwa e, cheo hiki cha sasa, tuna imani kubwa ya kwamba uh, through his uh, experience gobolkani xeebta gaar ahaan mombaasa ayaa waxaay ka mid ahayd meelaha laga diiwaangeliyey dad badan oo la waayay islamarkaana la ogeyn ilaa iyo haatan halkii ay ku dambeeyeen maxamed cabdi bowtaan warbaahinta ista magaalada mombaasa